idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo may kulanti wacna wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee barnaamijka faaqidaada maanta waxaan kaga hadli doonaa howlgallada ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee laba jibaareen muddooyinka ugu dambeeya ka socda qaar ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaan sidoo kale eegi doonaa ee tayeynta iyo dib u habeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga muddooyinka ugu dambeeyey si weyn ee u sameysay ee barnaamijka arrimahaas oo dhan aan ku falanqayn doonaa ee waxaana barnaamij kusoo qaadan doonaa wasiirka gaashaandhigga oo ka hadlaya howlgallada ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee wadaan iyo weliba sida loo qorsheeyey ee qaybta doodana waxaa marti inoogu ah aqoon-yahan cabdiraxmaan xasan oo ah falanqeeya dhinaca ammaanka iyo ciidamada ee khadka telefoonka ayuu barnaamijka kaga qaybgelayaa waxaa sidoo kale barnaamijka marti inoogu ah ee gaashaanla sare ee khaliif idriis cismaan oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dowladdii maxamed siyaad barre ee haatan ah ee ee sargaal qabiir ah ee isagoo beledweyne jooga ayuu barnaamijka marti inoogu yahay waxaa barnaamijka dhegeystayaal inla socodsiin anigoo ah maxamed kaafi sheekh abukar maaidin muxudiin dhiblaawe ayaa barnaamijka soo saartay waa mar kale faaqidaada wararka Yo, murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu
waa hagaag ee dhegeystayaal mar kale ee kulanti wacan oo wanaagsan ee ugu horreyn waxaan rabaa inaan soo dhaweeyey martida ee khaliif waa i maqashaa soo maahan si wanaagsan aan ku maqlaa waa tahay ee cabdiraxmaan soo dhowow adigana
wandhawaxe walaal maxaad kaafi ee waa tahay dhammaantiinba aadaad u mahadsantihin waan kaga mahad celinaynaa waqtiga ee aad barnaamijka nagala qaybgelaysiin ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ee xasan amar dambe oo la hadlay redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay howlgallada ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee wadaan inay yihiin kuwo qorsheysan waryahayaga cabdishakuur cali axmed oo wasiirka wareystay ayaa waxa uu wax ka weydiiyey ee qorshaha laga leeyahay ciidamada la geeyey deegaano ka tirsan gobolka gedo iyo sidoo kale howlgallada loo qorsheeyey gobollada shabeellaha hoose iyo weliba shabeellaha dhexe waa mahadsan tahay horta shaqooyinka anaga noo yaala dastuuriyaha ciidanka arrinka xooga dalka soomaaliyeed waa difaaca cirka iyo badda iyo dhulka dhulkuna waxaa ka mid ah waajibaadka ciidanka xooga dalku leeyahay xaduday uu amnigooda u sugo marka gedo ama gobolkaas jubbaland wuxuu ka mid yahay ama ku yaala qeybteena ee qeybta afartan iyo saddexaad ciidanka xooga dalka soomaaliya sida qeybta labaatan iyo koowaad aan ugu leenahay galmudug ee qeybta labaatan iyo toddobaad hirshabeel aan ugu leenahay qeybta lixdanaana baydhabo iyo koonfur galbeed aan ugu leenahay marka ciidamada waajibaadkooda meeshii baahidooda timaadaa loo diraa waajibaad ay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigay u madax banaan tahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u madax banaaya wataliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u madax banaaya taas waxa waaye saa la socota maamul goboleedada kuma laha arrin khusaysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed talisqebyada taliyaa jooga taliyaa haddii amarku ka yimaado taliyihii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu bixiyo ay wasaaradii nasaani kala tahay waxa waaye ciidankaa meel walbuu ka howlgeli karaa marka sidaa daraaddeed annaga wax weyn uma aragno ciidankeena oo qeybteena u dirnay arag waxaa jirta warar sheegaya in dowladda cadaadis lagu saarayo in ciidanka la geeyey gobolka gado dib loo soo celiyo arrintaasi ma jirta waa mahadsan tahay kolley wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa kula hadlaayo dalkan waa madax banaan yahay madax banaanadiisana banaanka ayay taallaa runtii wax cadaadis lagu saari kara inay jiro muu malaynayo laakiinse ilaa iyo hadda wax annaga na soo gaaray ama aan bognahay oo oo official ah oo waraaqdii ama ku qoran oo annagana nala taalla ma jiraan gobolka shabeellaha hoose ayaa howlgal xoogan oo al-shabaab ka dhana ka socday meelo badan la xoreeyey oo la xaqiijiyey marka howlgalkii gobolka shabeellaha hoose iyo dagaalkan lagula jiro argagixisada al-shabaab halkay marayaan
waa mahadsan tahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo guud ahaan dalka qeybihiisa kala duwanda waxaa ka socda abaabul runtii lagula dagaalamayo cururka xaqjirka xeya argixisada runtii ka howlgala ee dalkeena soomaaliyeed shabeellada hoose hadda markaa weydiisay waxaa laga gaaray guulo aada iyo aad u xoogan waxaan gaarnay ciidankeena inay ka ka xurayaan meelaha qaarkooda ay ka saaraan haddana ay ay ay joogaan ay shacabkii la falgalaan ay shacabkii la shaqeeyaan xaqiiqdii ay ka mid tahay shabeellooyinka meelaha hadda ay ka tageen birishadii ay maanta ay ka tageen insha allahu tacaala hadda waqtiyada dhow sidan ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaya dalka soomaaliyeed in ay ay aada iyo aad ay ugu farxi doonto guulaha ciidamada ee qalabka sidaa gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka hooyan doonaan shabeellooyinka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe dhammaantoodaba insha allahu tacaala taasna marka waajibaadka ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u yaalla waayo ilaahay waxaa ugu baryaynaa in uu ka guuleeyo ilaahay waxaa ugu baryaynaa inay ummadaan soomaaliyeed oo aan jecelnahay nabadgelye iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay idankiisii iyo iyo iyo garabkooda iyo xoogooda ilaahay ugu gallabeeyo ayaan u rajaynaa insha allahu tacaala
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo u warramayay radio muqdisho doodeenna ayaan sii gudagelayaa waxaan rabaa markaan inaan siiyo gaashaanle sare khaliif idriis oo jooga beledweyne khaliif ciidamadii hore ee xoogga dalkan waad ka mid aheyd hadda ciidamada iyo qaabka dib u habeynta loogu sameynayana runtii wax badan aad ka og tahay howlaha ciidamadana weli waa ku lug leedahay marka ka waran howlgallada ka socda gobollada dalka iyo qorshaha haatan dowladdu ee wadda iyo sida ciidamada loo hagaajiyey
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا وصحبه وسلم وسلامي اذا عد شغاله دمدي gudaha waxaan salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inta magacayga muuqaalkayga taqaano waxaan kaloo salaamaya wasiirka walaalkay oo wasaaradda gaashaandhigga oo hadda doodan dibeedka la wadaagaya saraakiisha ee warka wasiirka waan maqlayay ee wasiirka horta dadaal way ku jirtaa dawladdu dal ana ciidan lahayn yani cadow ka maxruubo dal aanan ilaahay ciidankii sharci lahaynna yani dal madax banaan ma noqdo ninka hadda wasiirka gaashaandhigga ana warkiisa facebookana waa ku arkay haddana codkiisa waan dhegeysanayay waan salaamayaa boqol toban iyo afarta ducada oo yidhi insha allahu ilaahay ha noo aqbalo waa rajaynaynaa rajaduna ma xuma laakiin wanjiirka waxaan u sheegayaa dalku ma madax banaana dalku ma madax banaana Eh, oona ku madax banaanayn xagga sharcigowna ka madax banaanayn ciidamana waxay ku adeegaan sharci cadowga dalkana waa fara badan yahay midka cirkaa badan midka baddaa badan midka berigaa badan ciidamada in la dhiso oo ilaahay idinkiis dawlad awood leh eh, maaragtay la siiyo eh, tababarkooda iyo taakulaintooda iyo hubkooda daad sarena u noqoto raggii ka tala bixiyey oo social mediaha aad uga hadlay ayaan ka mid ahay Eh, wasiirka waxaan rabaa dalku ma madax banaana eh, arrinta madax banaanida eh, hubkaadi hubkaadiga hubkaadi gaashaan marka arrinta madax banaanida ka gudub ee dalkan wuu madax banaan yahay ee dowlad madax banaan waaye adiga maa dhaha adiga anug yaroo idaacad fadhiyaa tahay Eh, adiga waa maa tahay.
dhaha anaa sababayna inuu sharciga madax banaanen Eh, arrimaha do- dooda dooda aan usoo laabano dooda dooda aan usoo laabano waxaan ka hadlaynaa ciidamada ha dhacdo si kastaba ha dhacdo ciidamada in la tayeeyo hub ku filan ay dal iyo dad iyo diin ku difaacaan inay helaan waa soo dhaweynaya waana ku farxaansanahay tala bixinteedii horena waan lahaa waa qodob qodobka labaad ee, g- jubbooyinka iyo gobolada jado eh, ciidamada la geeyey ayadana waa soo dhaweynaya waa ku faraxsanahay soomaalida waxay tidhaahdaa karoow dhici waaye lambuu haystaa Eh, muddo sagaal iyo labaatan sano ama sideed iyo labaatan sano ayaa ga- kenya iyo etoobiya iyo uganda iyo dadka cadowga soomaaliya xidh- la- ay xidhxidhanayeen rag kaloo soomaaliya afka soomaaligana yaqaan laakiin aan soomaali hayno qalbiga uganda iyo kenya iyo etoobiya ka dhiman waxaan rabaa wasiirka inaan u sheego intay dhegaysanayso saraakiishaana ay maqasho dal sharci baa madax banneeyo ciidamo waa farsamo inay wel ikugu yimid ay ahaadaan ay hubi wax ku difaacaan haystaan oo la dhammaystiro waxa dhaawacayo laba iyo labaatanka kun oo ciidamada afrikaanka ah the law was drafted by Dag Blaze must be read by moonlight Eh, nimanka aad ku sheegtay shabaabka oo dalka gudihiisa ku jiro ummadda meel walba qaraxiyo bambo u dhigayo aabahood iyo hooyadood dilayo oo yaa u kala aaba yeelayn waxaa hubaynayo oo hubka maaragtay eh, explosive-ka siinayo oo bomka siinayo oo technicalada siina oo small armska siina waa ciidamada ku dhex jiro dalka toban Eh, waa tahay arrintaas waa- caddeyn uma heyno gaashaan le eh, waa arrin- loo hayaa arrintaas cad baan haynaa.
ma anagu anagu caddeyn uma heyna Waa loo karaadi socdaa.
muqdisho ahaan ee doodeena aan usoo laabano waxaan rajeynaa inaan mawduuca isla ilaalino marka eh, arrimaha ciidamada iyo howlgallada socda aan ka hadlaynaa waanu kugu soo laaban doonaa eh, gaashaan le anagoo kaaga mahad celinayna waktigaaga Eh, waxaan- maahi gaashaanle horta darajada sax marka koowaad iyo gaashaan la sare waa taa Eh, naga raali noqo waa mahadsantaa waa kugu soo laabanaya gaashaan la sare eh, khaliif idriis eh, waxaan markaa rabaa inaan siiyo aqoon-yahan cabdiraxmaan xasan Eh, cabdiraxmaan soo dhawow ka warran sida wasiir gaashaandhigoo uu sheegay in ciidamada loo tayeeyey haatanna la qorsheynayo inay guulo ka gaaraan howlgallada gobollada dalka ka socda
walaala waan dhowahay mar laba sida wasiirku sheegay waan aad baan ugu faraxsanahay waxaana soo muuqato rajo dowladnimo inay sugan tahay waay ciidamadii wayna ognaho howlgaladii waxa jiray iyo sida ciidamada tayada ay yeesheen soddonkii sano ugu dambeeyey lamaynu arag indheheenu may kulmin maynu arag ciidamo noocaas u tababaran waxyaalaha lagu xasuusan doonana madaxda hadda joogtee maxamed maxaa maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxyaalaha lagu xasuusan doono iyo ciidamada guud ahaantooda iyo dadka maamulka kule hadduu wasiirka gaashaandhiga taliyaha ciidanka iyo dad- dadka ku shaqa leh een, arrimaha amniga wax lagu xasuusan doono tay ahaan ciidanka waan dareemayna inay soo kobcday oy soo korodho isbedel weyneynatay aad baana ula soo dhaweynaynaa Eh, waa tahay cabdiraxmaan sidoo kale eh, wasiirka wuxuu sheegay in tayadii iyo tababarradii ciidanka lasii jira wax badan laga bedelay Eh, sidoo kale xuquuqdooda iyo eh, qaabka u helayeen eh, si- sistem ahaan aada loo hubiyey marka ka waran eh, tababaradan haatan gudaha dalka lagu siinayo ciidanka iyo sida ciidanka looga warqabo m- maxay kusoo kordhi kartaa ciidamada soomaalida walaalo walaalo isbedelku wuxuu yimiday maanta reformka laga bilaabay in la ogaado askari kaste Mhm.
uu gal file yeesho maalintaasuu bilaabmay isbedelku wixii kalena waa sii socdaan haddii tababarada iyo waxaasay noqotana waxaan dareemayaa ho- hore waa loo heli jiray tababaro oo dowladii ka hore way heli jireen qaarkood suuragal laakiin ciidamada xaqoogii iyo xifdintoodii ma jirin oo ciidamada waxa laga yaaba muddo kaba ciidan iska galaan suuqa oo ay hadii doonaan bay kasoo dagaallamaan dhinaca shabaab ama dhinacyada kale ama suuqa iska gala laakiin maanta waxay keenaysaa un in tababarkii markii la xoojiyey in galfaylkii xaqoodii loo helo tababarkooduna wuxuu noqonaya qof askariga ka yimaada dibadda ama inoo yimaada dalal dibadeed aan saaxiibadan ahay noo soo tababaraan ama gudaheen aan ku tababaraan dalka gudihiisa inay noqoto wax lahayn karo oo qofka laga faa'iidaysan karo cid kale uuna faa'iidayn karin ama si kale aanu u adeegsan karin waa wax lasoo dhaweeyay iyadna
waa taa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa gaashaanle sare ee khaliif idriis khaliif ciidankii hore xoogga dalkan waad ka mid ahayd ciidamadan iyo haatan qaabka loo loo doonayo in wacyigooda loo bedelana waa og tahay marka ka waran dadaalada dowladdu ay ku bixinayso arrimaha ciidamada maxay kula muuqdaan maxaase is leedahay way ka bedeli karaan
bismillahi raxmaan war ciidanka in la dhiso oo la tayeeyo oo qalabkiisa ciidan loo dhammeeyo yacni iska daa kuwa banaanka joogay kuwa caloosha ku jiro weli aan adduunka imaanoo soomaaliyeed baa raalli ka ah nin soomaaliya oo diidi kara ama yacni yacni ciidan yaan la dhis indhihi karana ma jirto ciidan dalka madax banaanidiisa waxaa gacanta ku hayo iyo ilaaladiisa ciidamada waay waa ku mahadsan yihiin walaalaheen turki waa particularaan u tilmaamayaa waa ku mahadsan yihiin walaalaheen bakistan waa ku mahadsan yahay wasiirka gaashaandhiga iyo ilaahay idinkiisa liyaha ciidamada iyo hawsha ay wadaan waa waa lagu soo dhaweynayaa waa ku mahadsan yihiin maskax daraaseedka madaxweynaha ka yimid iyo ra-iisul wasaaraha waxaasoo dhan waa wax lagu soo dhaweynaayo oo la qaado karo nin soomaaliya oo diidi karana waa ninkaan horey uga hadlayo garowgii dhici waaye laanta ka lalaaday oo qarbii u shaqeeyo waayo kaas aniga in la dilo la qabtaa baan qabaa sideed loo dilo Waa taa, eh, Kha- Khali- Khaliif Idris.
waa isku raacsan tahay laakiin midda Wa- aan diidanaa waxay tahay ciidamada cilmigoodu waa badan yahay haye bad iyo cir iyo dhul baa la rabaa inay difaacaan dawlado ka dad badan oo shan iyo afartan milyan iyo boqol iyo toban milyan oo aan jeclayn inay soomaaliyu isgaartaa ku xaduudan Eh, sa- shantii gobol oo soomaaliya saddex ayaan haynaa jabuuti oo regional gaar u ah iyo north iyo south ayaynu haynaa n f d iyo reserve area oo saddex jeer lasoo raray way maqan yihiin dhammaan xidigta oo cad ah saaran oo xidigga mars la yidhaahdo iyo cirkoona caad lahayn oo- oo light blue sky system la yidhaahdo ayaa saaran ninka nool oo soomaaliyeed bay doonaysaa inay doonaan waxa doonaana waa dadka madagta ah madag yaa waaye marka madag waa agrigey waxa doonaa labaatan jir ilaa afartan jir ragga xoogga leh in la dhiso la tababaro military science la siiyo oo loo dhammaystiro faleedyada ay u kala dhisan yihiin loo dhammaystiro waa arrimaha aan daraasaadkooda aan gacanta ku hayno oo ku jirnoon haddaan dawladda dhexa soo gaari waayey miidiyaha aan uga hadlo ku noqo facebook admiraal khaliif idriis cismaan inta aan ciidamada habkii loo tayey lahaa ama loo ballaari lahaa ee, aan tala bixin aan ka soo bixiyey ku noqo media madaxweynaha inta madaxweynuhu noogu yimid diibacadii kii ka horreysa waa noogu yimid intaasba waa wada hadlayna waa joognaa guuto dhisan qayb dhisan baan nahay waxaan rabaa marka inaan qodobka ah ciidamada garbaha looga fadhiyaa qodobka ah waa run waa jira dal sharciyaa tole dad ma tolo sharciga federaalka soomaaliya ma waa laha taa Eh, sharciga ee, Ka- ilaahay idinkiisa ee, waa taa marka khaliif goblihii la idriis dhiga- eh, goblihii la dhigayay kenya uganda ruwanda eh, maxaa la yidhahdaa jabuuti oo barlamaan kastaba uu labaatan nin oo gogasha fadhiga uu kusoo darayay oo hadda barlamaanka dhex Waa taa.
fadhiyo ayadana sharcigu dalka ma- Eh, laguma waa- waa ilaalin tahay.
karo. taas way qodobada aan ka hadlaya Eh, wa- waa tahay khaliif idriis waa mahadsantaa kugu soo laabanayaa Eh, haddaba soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn eh, la xiriirta dhinaca hubka taas oo eh, dadka qaar ay tilmaamaan inay caqabad weyn ku noqonayso dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xasan eh, amar dambe oo arrimahaas aan wax ka weydiinay cunaqabateynta hubka iyo dadaalada lagu doonayo in soomaaliya looga qaado halka ay marayso ayaa wax uu ku jawaabay aad aad iyo aad bay u sahlan tahay in eh, maanta noqoteenkana laga saaro waxaa ii sheeg waxaa shuruudaha qeybka ahaa dib u habeenta maanta ciidanka lagu sameeyey iyo isla xisaabtanka iyo korjoogteynta iyo tirakoobka in ciidankan uu la yaqaano horta number one waaye number two askarigan waa in biogiisa ama informationkiisa oo dhammaystiran lahaya markaas kadib hubka la siiyey waa inuu gacantiisa ka bixeenin shuruudahaas haddaan adkayno aan aan joogtayno aan aan maxaa la dhahaa ii sheeg adiga aan aan xooga saarno waxaa sahlanaanaysa inuu noqdokeenta xubka ciidanka xooga dalka ama guud ahaan dalka laga qaado labo hadda anaga xubka yaryar iyo wixii dowladda federaalku ay u fasaxan tahay wayna keysan kartaa qaar kalena waxay u baahan tahay inay codsato sida ay soo ogolaadeen u security councilka ama jamcadda qormada dhexe qaramada midoobey ay soo ogolaatay sidaas daraaddeeda xaqiiqdii arrimahaasi waxay qayb ka yihiin shaqooyinka hadda wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan dowladda federaalka ay gacanta ku haysa insha allahu tacaala kuwaas inaan ka guulaysnaa rajeen
waa mahadsantaha wasiirka gaashaandhigga ayuu ahaa waxaan rabaa cabdiraxmaan xasan inaan siiyo cabdiraxmaan xasan ka waran dadaalada dowladdu ay ugu jirto in cunaqabateynta hubka laga qaado ma isleedahay waddadii loo baahnaa ayaa la marayaa mase tallaabooyin kale oo looga fadhiyaa jira dowladdu inay qaado
walaalo dhinaca raadintii dadaalka loogu jira in dib cunaqabateynka looga qaado wasiirku inoo caddeeyay qodobada laga rabo loo bayaamiyey waxaan filayaan qorshahoodii siyaasadoodii inay wadaan waayo waxay isku dayayaan iyagna inay buuxiyaan shuruudaha marka wax ma aha rag in lagu cabiri karee waaba inoo sheegay wasiirku oo inoo iftiimiyeyba waxa laga rabee shuruudaha hor yaala insha allah waxaan rajeynayaa inay ka inay u diyaar garoobaan inay buuxiyaan waa mahadsantaha gaashaanle sare khaliif khaliif ka waran dowladdu dagaalkay kula jirta argagixisada iyo saameynta cunaqabateynta hubka saaran soomaaliya ay isku leeyihiin
bismi illaahi raxmaani raxiim war waxa waaye horta nin itaaliyar nin itaaliyar ayaa cunaqabatayn la saaraa soomaaliyu ma itaaliyara mana aqoon yara waa dad xadaari ah waa dad galbeed iyo bari military science ka soo wada qaata hadday tahay reer galbeed iyo haddii ay tahay reer bari hub cunaqabatayn aritiyaas adduunyo oon request aan u qodsanayna aniga maba qababa wasiirka intaas yar aan uga duwana waxa waaye laba dawladood oo nuclear ah hadda gacanta ku hayso ciidamadeenna bakistan oo yidhi waxaan diyaarinayaa ciidamadii cirka iyo turkiga baqaarkood diyaariyey ciidankii baddana turki baa diyaarinayo hubkana waa adduunku maanta wuxuu marayaa satellite ma aha maanta adduun maraayo ila bimanowl ma maraayo u gacan inta lagu sameeyey lagula ordaayo maaragtay adduunku waa ka tegi waxaa la marayaa satellite hawada korkeedaa lagu diriiraya annagu weli ma nihin industriyaale industriyaale ma nihin laakiin koob iyo labaatanka qormo oo caalamka maanta mara adduunku wuxuu soo maray mar lalahay wejigii xayawaanka mar lalahay wejigii bini aadamka mar lalahay wejigii agricultureka mar lalahay wejigii industriyaalka waktigii satelliteka megahertis kilohertis gigahertis terahertis today wuxuu marayaa satellite system annaga hubka cunaqabataynta laga fuulayso waxa waaye hub aanan aqoonteeda weli qaadan hub aanan aqoonteeda weli qaadanin laakiin nimaa nin ku tiirsanayn nin maaha nimaa rag la tashana rag maaha hadda bakistan iyo turkiya walaalaheen ah oo madhab diineedna walaalo ku nahay oo ilaahay idinkiisa madhab ilaahay idinkiisa islaamnimo aan walaalo ku nahay haddana nugliyaar ah ayna dawaco iyo cayayaan soomaali kuwa guriyey karin ayaa maanta aan hoos joognaa under the hostage aan u nahay waxaan qabaa marka annagu soomaaliya haddaan nahay way naga go-an tahay dal maqan iyo ilaahay idinkiis dad maqan ninkeena soomaaliya oo meel kasta joogo inuu doono oo ninba isku dhiib waay ninba ninba u dhiibaya waa soo dhaweynayaa madaxweynaha marka khaliif hadalkaaga waxaan u fahmay hubka soomaaliya hadda cunaqabateynta ka saaran saameyn badan kuma laha dagaalka argagixisada lagula jiro marka waa sidaa miya
no argagixisada waa maxay hadda argagixisada dibadda iyo gudahaba gudahay ku jiraan dibaddana waa na lakala dirirayaa gudahina waa na lakala diriraya saan uga samata bixi karnaa waayo the question is r waxaan uga samata bixi karnaa annaga oo dhisno ciidamadii qaranka annagoo hubka maanta la haysto gacanta u gelino annagoo aqligii iyo aqoontii la daba soconno shacabkeenna miyiga oo nawmaadiga oo rular areada jiro oo ama guurtada ama qodotada ama beegatada ama belediga oy la garab istaagaan soomada gar sidaas ayaa wiil argagixiso loo qoray iyo wiil cadow kale inta uu ciidan ka dhigto dhar u geliyey oo dalka dib ugu soo jeediyey looga badbaadi karaa kormadeedii Waa mahadsantahay.
aaadkeediina waa socoyaa hadda gacantaa lagu hayaa Eh.
oo waa la socdaa arrimaha ciidamada xoogga waa la socdaa Eh.
hadday tahay eri hadday tahay bad hadday tahay dhul iyo Waa tahay.
hadafka mustaqbil oo aan sugayno waan lala soo dhaweynaya qodobkaas waa waa taa waa mahadsan Soomaaliya taha ma jiro.
waa kugu soo laabanaya ee khaliif ee adigoo mahadsan ee cabdiraxmaan asine cabdiraxmaan sidaa ognahay marka laga soo tago howlgallada ciidanka dowladda ee dhinaca dhulka ay ka wadaan waxaa jira howlgallo kale oo ciidanka ee sida gaarka u tababaranaya soomaaliya iyo saaxiibada caalamigaba ay la bartilmaameen sidaan argixisada al-shabaab kuwaas oo horjoogayaasha maleeshiyaadka argixisada lagu laayo ee sidaan ognahana goordhow waxaa la xaqiijiyey in la dilay ee ee bashiir qoorgaab oo ka mid ahaa horjoogayaasha ee sarsare argixisada al-shabaab sidoo kalena ahaa jiray madaxa amniyaadka gobolka banaadir oo shacabka muqdisho dhibaato badan ku hijiray ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa asaga iyo horjoogayaal kale qudha ka gooyey marka ka waran howlgalladaas iyo saameynta ay ku leeyihiin burburka argixisada
walaalo waxaan isleeyahay un in badan bayna ka soo aragnay in maraykanku ama bentangolku go-aamo noocaasoo duqeymo noocaas ay qaadeen tusaalaha kugu filan in la dilay axmed godone oo ahaa qofkii ugu sarreeyey xilka hayay al-shabaab wax isbedele ma dhicin oo istil way socotaa hawshooda waxaan qabaa aragtitaa ka duwan oo ah inaanu xalku ahayn in la duqeeyo nimankaasi xalkooda baagsigaasi waa mid shaksiyada meesha laga saaro laakiin daaris nati baa jira oo haddii qof la wax noqdo qof kale lagu bedelaya laakiin waxaan rabnaa systemka inaan meesha ka saari karno systemkana kagama saari karno maraykan oo cirka ka duqeeya waxaan u baahannahay soomaali gudaheed in hay-adaha dib loo shaqaysiiyo oo laysku dayo dowladda committee doo laba option ay qaadato option koowaad uu noqdo inay dhammaan joojiso waxaan fataxaadka iyo furfurashada tallaabada xigta ay ka bilowdo in goobahay haysato ama intay maamusho iyo dowladnimada ku daadejiso hadday waxbarashada iyo caafimaadka adeegyada markay ka fuliso sidoo kalena ay isku dayda inay amniga si dhaba u hubiso denmarkii taa samaysana ay isku dayda inay hor- hore u socoto marka ay isgarabsadaan ciidamadii dhulka iyo ciidamadan maxaa yaday maraykanku inaga caawinaya maxaa yaday duqeymihii oo ahaas waa taasaan mahadsantaha filaya inay wax badan ka bedeli karto ee waa mahadsantaha khaliif ee ma la qabta arrintaas cabdiraxmaan
bismillahi raxmaani raxiim waa la qabaa arrin cabdiraxmaan aniga warbixinta baarti koonka ka timid iyo midda generaalka jabuuti jooga ka timid midna u qaadan maayo guulo la gaaray absolutely uma qaadanayo sababta ay tahay aan ugu qaadanayo waxa waaye waa erey ay ku beerlaxawsanayaan shacabkooda iyo dadkooda iyo madaxweynahooda markaa meesha jiro daamejka badan oo dhaca iyo ciidamada meesha jooga oo xasaskoodii iyo ilmahoodii ka maqan sidii loogu soo celi lahaa ama dowladda eh, maaragtay eh, maraykanka ay uga heli lahaayeen kufidiise erey ah ayay aan u arkaa Eh, uma arka guul laga gaarayo waa la qabaa ninka aqoon-yahanka ah, walaalkey ah alternative kale dowladda inay la timaado kaas warkaygii horaa waxaa ku jiray war ninku hadduu shabaab yahay etoobiya ma dili karto kenyana ma dili karto halaca hore xabadda hore haddaynan la tegin oo dhaawac yahay dalku waa madax bannaan yahay dowladda soomaaliya gacanta in loo soo geliyo ciidamada soomaaliya lagu wareejiyo ayaa qabnaa waayo maxkamadaa dhisan mid gaashaandhigaa dhisan midkii baynalkaa dhisan golihii xukuumaddiiyo wasaaraadiyaa dhisan absolutely aniga maba qabiba inay dilaan ayagaas kuwa deriska iyo kuwa bannaana intaba ninka dhaawac hadduu noqdo in la qabto dowladda soomaaliya loo dhiibo ciidamada loo dhiibo ciidamadana kadarre ku dili maayaane xaqiiqdoodii oo dhaba iyo falkii lagu qabtay ayaa ay marinayaan si eh, maaragtay legistimayda ayay u geynayaan maxkamadaha danfor dembigii ou galay halkaas ayaa looga jaraya laakiin aniga ma qabi nin soomaali ah nin ajnabi ah oo soo diilay oo dana gaara leh inuu dadkayga laayo raalli ka maahay mana noqon kamana noqon karo
waa mahadsan tahay gaashaanla sare ee khaliif idriis cismaan ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada beledweyne ayuu barnaamijka marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa aqoon-yahan cabdiraxmaan xasan oo asna qadka telefoonka barnaamijka kaga qayb gelayay waxaa barnaamijka dhegeystayaal ila socodsiinay anigu waa maxamed kaafi sheekh abukara ee waxaa soo saaray maide muxudiin dhiblaawe ee farsamadii maxamuud intaa dib uu kulmi doono nabadgelyo maaranta murano garsoor ma ka maaranta mas-uulow shacbiga ma ka maaranta matiye